barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o eda oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kooda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika lixda iyo barka aroornimo xilliga washington d c waa maalin khamiis ah shanta bisha sebteembar sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aannu idinku hayno waxaa ka mida waraysi aannu la yeelannay abwaan dhallinyaro ah oo sameeyey heeso caano ah
marki ugu horeysa hees intaan qoro laygu dhaho fanaan igu dhaho niba heystan waa qaadanaya ii dhammaystir oo waan ku haystaa saas heesta ugu horeysa soo baxday wixii ka dambeeyena dee waxba wadda moogto kuu furmayaan dee in ba in step by step marka heesihii anugu dhinaca heesaha ee maansooyinka baasku fiicanahay gabayada iyo ma sameeya waaweyn
waxaa sidoo kale aynu idiin haynaa waraysi ku saabsan dhibaatooyinka dhallinyarada dalka jabuuti qaarkood ka haysta si khaldan u isticmaalka dawooyinka
waxaa kale oo aad barnaamijka ku maqli doontaan kaalmihii ee heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore aynu ku bilaabno warkii caalamka wiilkii ugu yaraa carruurta madaxweynihii geeriyooda ee dalka masar maxamed mursi ayaa xalay magaalada qaahira ugu geeriyooday wadna xanuun sida uu sheegay qaraynka qoyskiisa cabdullah mursi oo shan iyo labaatan jir ahaa ayaa waxaa ku soo booday wadna xanuun isagooo baabuurka wada sida uu qareena cabdulmancim cabdulmaqsuud u sheegay wakaaladda wararka ee f b qof saaxiib la ah oo gaariga la saarnaa ayay u suurto gashay inuu baabuurka joojiyo oo isbitaalka u qaaday ayuu yidhi qareenka oo intaasi ku daray in tacsida cabdullah la qaban doono maanta maxamed mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyay si dimuqraadi ah loogu doorto dalka masar kana tirsanaa kooxda hadda la mamnuucay ee qaanulmuslimiin ayaa toddobiyo tobankii juun waxa uu ku dhintay gudaha maxkamadda magaalada qaahira mursi oo oo lixdan iyo toddoba jir ahaa ayaa jooga ka dhacay intii ay socotay maxkamadda oo markaasi lagu soo eedeeyey dacwado la xiriira rabshado iyo musuq maasuq lix sano kadib markii xukunka laga tuuray militariga masar ayaa xukunka ka tuuray waxaana hogaaminayay cabdifatax al siisi oo kadib noqday madaxweyne sanadii
shiinaha iyo maraykanka ayaa bisha dambe bilaabmaya wadahadallo ku saabsan ganacsiga sida uu sheegay wasiirka maaliyadda ee shiinaha tan ayaa imanaysa kadib markii labada dhinac sheegeen inay cashuuro dheeraada ku soo rogayaan badeecadda u kala dhoofta labadooda dal shiinaha ayaa sheegay in wadahadalladu ka dhici doonaan washington ayna qorsheeyeen qolyaha labada dhinac u qaabilsan wadaxaajoodka shir hoosaad ayay wada yeelan doonaan bisha iminka aynu ku jirno ka hor inta aanay qaban shir weyn oo ay u ballansan yihiin bisha oktoobar labada dhinac ayaa kulanadoodii u dambeeyey yeeshe bishii julaay iyagoo aan xal ka gaadhin waxyaabaha ay isku maandhaafsan yihiin labadaasi dal ee caalamka ugu dhaqaalaha badan muranka labada dal ayaa khalkhal ku abuuray suuqyada saamiga adduunka shirkadahuna waxa ay la daalaadhacayeen cashuuraadka dheeriga ah
intaas aynu kaga gudubno warkii dunida waxaad ku dhegaysanayseen barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta waayadii dambe waxaa xaafadda isliya ee nairobi kusoo badanayay dhallinyarada soomaaliyeed ee hal abuurayaasha ah kuwaasi oo qaarkood sameeya heesaha dhallinyaradaasi waxaa ka mid ismaaciil cabdinuur khaliif oo ku magac dheer abwaan afburqaday kaasi oo sameeyey heese kala duwan oo ay qaadeen fanaaniinta soomaalida qaarkood waryaheena qadar maxamuud xareed ayaa magaalada nairobi kula kulmay waxaana uu weydiiyey sida uu ku bilaabay in uu heesaha sameeyo
magacayga waa ismaaciil cabdinuur khaliif baa la idhahaa oo ku magac dheer afburqade niyo horta heesaha iyo hal abuurka iyo manaa wax xilli la bilaabo maaha waa wax sidaa aad w manaa wax usan samaynaysa xuquul qoraysa marka dambe adoo dhacdo wax arka saddexla abuurla qof ku dhahayo warnibow abwaan baa tahay eraya waa samayn kartaa saan baa noqon kartaa waxbaa noqon kartaa wax ii samee baad arkaysaa marka koley hadda in muddo ah tobanka sano ugu dambeeya waxbaan qorqoreeyay marka xilligii aad sida rasmiga ah aad isku tiri allelhay hadda hees aad samaysay ayaa la qaadi karaa oo lagu luuqayn karaa goormay ahayd
kiibay ahayd markii ugu horreysa hees intaan qoro laygu dhaho fanaan igu dhaho niba heystan waa qaadanaya ii dhammaystir oo waan ku haystaa usaas kiibaa heesta igu horreysay soo baxday wixii ka dambeeyena dee waxba wadda moogtay kuu furmayaan dee inba in steb by steb marka heesihii anugu dhinaca heesaha iyo maansooyinka baan isku fiicanahay gabayada iyo ma sameeya waaweyn laakiin heesaha baan aad isku fiicana marka af burqaday maxaa af burqaday lagugu bixiyey
waxa laigu bixiyay hadda kahor dhalinyaro abwaaniin oo ku nool jigjiga baa wiil abwaan oo saaxiibanay baa heesu dira heestii marka niman abwaanina la jooga waaweyn oo reer jigjiga heestii marka u diray heesta la qiimeeyey mid baa waxaan ku dhahay unug unug yar waaye saas waxbaa la dhahay dhalinyaraha waaye nin baa waxu dhahay niyo kan waaba af burqade sidiiba kanyaastii u qaatay yuuna qaaday ugu dheen waan yeelay anigana saas ku qaatay marka maxaad ku dooratay inaad abwaan noqoto niyo horta wax walba dareen waaye oo qof bilaadanka dareen kugu jira marka hore waaye waxaan anugu ma dooran inaan abwaan noqdo oo eraya sameeyo heesa sameeyo wax qorqoro laakiin de kole ilahay ay dooran miyaan dhihi karaa waayo maxaa yeele wixii saas kugu qorqorayo iskugu taxluujinayo heestaan ii sameysaan weeye erayaa samayn ka dha wixii step step social mediahan waxa la dhaana baa wax walba fududeeyay hadda sanadkan oo maxaa yeele facebook erey iskaga soo qoranaysa adoo iska xoogaa xamaasadka ku kacsanto xabad yar ya markaas qof afnaan baa kula saxriix kule inuu eryadan facebook iga qaado inuu ii qariyo erey khatar waaye isoo dhammaystiro heesigan sheekadaasaan ku bilaaba anigoo sheekada
marka dhanka heesaha aad samaysay fanaaniintu ay qaadeen ayaan ku bilaabaynaa maxaa ka mid ah heesaha aad samaysay iyo fanaaniinta qaaday walaa horta heesahan sameeyay aad bay badan yihiin oo fanaaniin waaweyn iyo kuwa yararba isku jiraan laakiin hadda heesaha ugu dambeeyey waxaa ka mid ah nastaxayndho oo kale heestan ay qaado xumad jacayldho waxaa la dhahaa xirxiray jacaylkaaga ugu badan xasuustiisu xasuushoo naftii deeqday adigaa xiskii buuxshay saas kale ku bilaabmaysa adiga anoo noqonin xaaskayga heesta muhiimadeeda dhan waxa u socotaa anoo noqonin xaaskaaga xumadana ideen mayso buu leeyahy marka waa erayo macnaha aad ka dareemayso markaad dhegeystid qof dareen macnaha wax qaba oo dareen jacayl qaba oo qofka sugaya oo qof kale aan sugayn oo asaga sugaya oo macnaha lacab marka adigu adaan ku sugaya ogow macnaha weliba gabar way dareenka waxa gudbinaysaa marka maxay maxay ku dhalatay heestan inaad samayso maxaa kugu dhalayay walaa horta heestaan markii ugu horreysay ereyada bilowgeeda waxaad xiray jacaylkaaga ugu badan xasuustiisa xasiishoo naftii deeqda adigaa xiskii buuxshay baan waxaan ku soo qortay beejkaiyo facebooka nin abwaan oo hadalka salaam yeelo maxamuud burhaan oo ku nool maraykanka baan tula soo xiray xudhaniyo erayadan adeer waan ka helay ee erayadan hees ka dhigno sidii baan hees uga dhignay aniga asagii wali fikirka asaga lahaa sidaan hees uga dhigay dareenkii baan sii badiyay anigana maadaama aan dareenka marka eryada iga imaaday heesta waa dhammaystiray nastaxa indho laftigeeda markaas baan la xiriirnay heesta u dhiibnay sidii bay usoo qaada iyadana waa ka heshay marka heesaha kale aad samaysay ama maansooyinka maxaa ka mid waxaa kaloo ka mid ah hees wiilkan qaadalo axmed aarshe xidigaha ku jira geeska oo iyada laftigeeda qiso dhabay ahayd ninkaa laftigiisa abwaanka aan ku sheegayo maraykanka ku nool baa habeen habeenada ka mid a nin wuxuu ila soo hadalsiiyey caadiya ninku marka dareen buu ka hadlaya waagi hore social mediaha isu jirin uu asagii gabar xaasto isqabo way kala dhoofay markay kala dhoofeen dee idaacadahan taleefanadan iyo waxaan iyo qadkaanna ma jirin waa xilliyo hore burburkii waxa dhacda gabadhiina waa loo sheekeeyey asna waa loo sheekeeyey waa laisku diray aduu dad baa kala furay oo markaas iyaga dan gaara lahaa gabadha rabay inay dhaafiyaan isdhaafiyaan sidii bay reerka kala tageen u burburay muddo kadib wiilka xaas buu iska noqday isagoo la yaaban gabadhi dee uuna jeclaa qofka dareenkeedu qaba gabadhi iyadoo sida iyaduna isu guursatay muddo dheer kadib dhowr iyo toban sano shan iyo toban sano kadib is arkeen niyo maxaa berigiisaa ka wado maxaa u dhacay oo maxaa iska waday iyaduna waxay tiri maxaa ka waday adoo sheekada waa la ogaaday meesha in macnaha dad soo kala dhexgala cadow ah marka bal miraha iyo wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay waxay ku bilaabmaysaa heesto markii aan wada bahownay dhexdeenna jacayl ka beermay hadduu nacab xayta baas been uu nugu kala dhantaalay haddaad awgay basaastay dhankayga miyaan badbaaday leda tubtii boodhari ku wiiqmay hadduu bala kuu horseeday dukaankana kugu cusleeyey xasuustii miyaan ka baantay jacaylkii barisamaadka boggayga anoon ka goynin haddii calafkeenni baaqday adoon igu haysan beerka munay noloshaadii beersable manaa gabadhi baa wiilkii wuxuu leeyahay maadaama aad xaas tahay ooda boosasha kuu fannay ay jeceshahayna wuxuu leeyahay dee reerkaaga dhaqo oo dee horay u socday wax kale meesha ma ilaalin laakiin ogow jacaylkeenni ma ilaawin markaasuu le xogtiina hadday ku baada baraha bulshada adduunka sidii qays loo banyaashay bandhigga cali sheekadiisii baalasha lagu qora xusuusta miyaa lagu baran iskuul jacaylkeenna macnaha dee qisadeenna wuu ka sii hadlaya marka wuxuu leeyahay qisadeenna ma waxaa lagu baran doonaa talow iskuullada miyaa lagu dhigi doonaa dee qays iyo dad baa noo soo sheegay iyo leyla dhimatay hebel baa u dhintay keenna ma saasa macnaha iskuullada ma lagu dhigi doonaa saas kale ah dhanka maasooyinka dhanka maasooyinka ee maasooyinka horta ku fiican horta maastaan yara hadda laba maasoo yar aan rabaa inaan hagsidaayo maasoo yar oo la dhaho hooyo hooyada xaqeeda waa garan kadhaa iyo dee waxay naga mudan tahay de cid gudub ka dha ama soo koobi kadha male marka bal ereyo yar oo hooyo ah waxaa leedahay arooraha dhiigga qaada dhaayaha aragga ilmeeya awoodda wadnaha abuura caqliga garashada iftiinsha afkiiyo uurkiiyo ka shaydo aday imintii timaadda ilaahay kuu baryaane ha aylan waqaaba hooyo ogada ruuxaad ku qaaday ibtaada ninkii mar nuugay ilmada ruuxaad ka biisay dhabtaada inuun ku seexday daqiiqad agtaada joogay inuu yahay ruux ayaaman adduunkaa wada ogsoone rabbow noo kaa ilaali ruuxaad korisaa ayaan leh ruuxaad edbisaa shaaran ee aqoon iyo idaba doorsan ruuxii ajir raadinaya siduu nebigii u udgoona sal alla alay waslam xadiiska inoogu sheegay aduu ku adeeco waaye amaamiirtaad farayso ee astaamaha aad tusayso dhammaan ku aroora diinta ninkii aqbalaha adduunkan abaabulan oo gabagabadii waraysiga iyaga afburqadow waxaad moodaa in dhallinyaro badan oo soomaali ah oo nairobi ku nool ay aad ugu soo badanayaan inay heesaha sameeyaan abwaano noqdaan wax qoraan maasooyinka sameeyaan xitaa kuwo qoraya oo heesaya ayaan arkayey marka maxaa isleedahay dhallinyaradu aad way ugu xiiseynayaan inay ku soo biiraan mihnadan walahi horta waa hal abuurku waa wax ilaahay bixiyo waa hibe ilaahay bixiyo qofka isagoo hibe dad waxaa jira marka hibe leh oo hibe toosa oo muuqato leh oo wixii maarata wax cad oo qurux badan soo gudbinaya iyo dad iyagu laftigo iska xoogsan oo jecel oo hamiga ka jecel marka iyagoo labadaa nooc iskugu jiraan oo iyagoo iskugu jira haddana dee waa wax lagu farxo maadaama dee dalkeena burburay dadkeena burburay dee waagi hore dadka xigmadda leh ama dadka wax ah dad baa soo aruurin jiray meel baa lagu soo aruurin jiray oo waxaa lahay akadhami iyo dee wasaarad soo aruursay iyo meel iyo isku yaafan iyo sugaan maadaama hadda aysa wixii dee meel soo aruursa lahaan iyo meel isku yimaado dee qof walba meeshiisu ka jaxartamaya oo ka soo baxaya oo qof ka soo bixi kara marka saasaan ku farxsan anigu inay soo bataan oo horey dhalinyarada abuuraan oo wax sameeyaan oo waan taageersana aad baa umahadsantahay aad baa umahadsantahay weliya waa ku faraxsanahay inaan kula kulmo qadar maxamed xareed madaxa noo saaran tahay allah
dhegeystayaal heestaasi aad muuyuusigada maqlaysaana waa xumad jacayl waxaana sameeyey ismaaciil cabdinuur khaliif oo ku magac dheer abwaan af abruqaday waxaana ku luuqayna sahnasteexo
degeystayaal heestaasina waxay ahayd xumadda jacayna saaxiinda ayaa ku luuqeynaysay abwaankii ee waraysiga inasiiyey ee af burqaday ayaana soo jeedinayey halka aad nagala socotaana waa v o da idaacaddii duhurnimo ee barnamijka dhalinyarada ayaad degeysanaysaan in ka bad in badan oo ka mid ah dadka gaar ahaana dhalinyarada ayaan aqoon wanaagsan u lahayn dhibaatada uga iman karta hadday cunaan daawo aan dhakhtar u soo qorin oo ay dadka ka maqlaan iyo sidoo kale haddaysan dhammaysan xilligii loogu talagalay in dawada la qaato dayib faarax kaamil waxa uu ka mid yahay dadka iibiya daawooyinka islamarkaana ah wiil dhalinyaro ah v o eda ayuu uga warramay dhibaatada ay ku qabaan dadka dawada usoo doonta farmasiyada waxaa u warramay waryaheena jabuuti sagal siciid faarax bismillaah horta marka ugu horeysa waad mahadsan tahay barnaamijka wallaahi waxyaabo fara badan baa igu dhaliyey waxaana igu dhaliyey horta dadku run ahaanti waxay u baahan yihiin inaa horta dawada loo sharaxo waa run qofkii xanuun baa haysta xanuunku markuu hayana dee xanuunkaa wixii ka daweyn lahaabu doonaya marka waxaan dareemay dadweynaha in ay u baahan yihiin in loo sameeyo wacyigelin ku saabsan dawadan leanna waxaad arkaysaa dadkii haba qof weyn iyo qof yarba inay iyagu aaminsan yihin dawadan inay daweyneyso laakiin aynan ahayn run ahaantii tii saxda u daweyneysa sababta waxaa dhacda marmar qofkani in uunan dhakhtarba tegin ou kasoo maqlo qof faamiligiisa u kasoo maqlo jaharka u kasoo wareysto marka dhibaatooyinka ugu fara badan ee hayana waxa weyaan dadkeenii horta dhakhtarkii bay ka gaabinayaan annagu haddaan nahay dadka horta farmasiyada ka shaqeeya aad baan ugula talinaa inay dhakhtar tegaan dadkeeniina waxay kuleeyihin dhakhtarkii war nin waktiba uma hayo halka ma farmasiyigiiba kuugu imanaya wuxuu kuleeyahay war aniga taa isi taas ay daweyneysay dhibaatadeeda run ahaantii haddii dawada aan wax ka sheegnan waxa weyaan waxaan odhan lahaa wallaahi anigu midaan ahay dawadu horta waxa ay tarayso waa inaad ogaato dawadu waa in aad ku tala gasho xanuunkan horta ma daweyneysa mise ma daweyneyso kadibna intaa dawadii u iman horta waa inaad dhakhtarkii is aragtaan doctoorka aad is aragtaan aw xanuunkaagii xadido aw xanuunkaagii dawada u qalanto ayuu kuu qoraya laakiin intaad farmasiygii iska timaadaa tiraahdo dawadii ay ku bogsatay heblaayo ayaa ilmahaygan u fiicnaaye hala ii siiyo marka wallaahi waxaan isleeyahay barnaamijyo badan oo wacyigelina oo dawooyinka ka hadlaya in la qabto ayaanan ku talin lahaa dadweynaha reer jabbuutin horta dee waa dad fiican oo wacyigelinta usoo jeeda waa dad dhegeysan lahaa waan ognahay wasaaraddu way dadaashaa wax kasta way u sameysaa laakiin haddana waxaan jeclaa in la biiriyo oo lala taliyo oo mar kaste dawooyinka xoog loogu dhiirigeliyo oo dadka inta ugu badan waa dadka ama hooyooyinka oo kale ama dadka waaweyn ama dadka meelaha miyiga ama aqoontii aanu lahayn markii intaad shaqaynaysay maxaa kuula yaab badnaayo ku dhacay ad aragtay hooyo ama qof kale oo ku qanici waayo hadalkaa tiriyo marka asagu tiisa iska goostay
wallaahi waa run horta dadka ugu badan ee wax ku qanci waaya amba hadalka ninka farmasiya ka shaqeeya ku qanci waaya hooyooyinka u badan hooyooyinkana horta waa runoo hooyade horta waxay doonaysa ilmaheygii inuu hore ugu bogsado uma baahna ilmaheygii inuu toddoba cisho iyadoo dhakhtar geysay inuu toddoba cisho sii xanuunsado uma baahna inuu shan iyo toban cisho sii xanuunsado waxay is leedahay waxani waa dawo ilmahaygana xanuun baa haya dee dawadan waxaan u qaadanaya ilmahayga inay xanuunkaa ka daweyso markuu doctoorka usoo qoro farmasigii bay kuugu imanaysaa waxay ku odhanaysaa isii dawadan la iisoo qoray marmar wallahi waxaa dhici karta amba waxaba dhacdaba doctoorku waa qof bini aadmiya isagii waxa haysta buuq baa haysta waa qof saaka sideedii shaqo tegey oo ilaa afartii shaqaynayay dawa uu khaldami karaa doctoorku amba me- milligiibuu khaldami karaa amba dawada magaceegibuu khaldami karaa farmasigii bay la imanaysaa haddii aad ku tiraahdo hooyo ilmahaagu een, eh, miisaankiisa iyo dawadan doctoorka uu soo qoray isma lihine miisaankan ku sii iyadu waxay ku odhanaysaa warma adaa ii doctoora aniga doctoorka iisoo qoray dawadana uu iisoo qoray isii dawadii markaa siiso dee run ahaantii berito kamaalin inay kugu soo noqoto oy ku tidhaahdo ilmihii dawadii uu ku bogsan waayey waa xaqiiqi de E, marmar waxaad is odhanaysaa een, aragga iyo maqalka soomaali horta dhammaanteedba haddaan wax ka sheegno waa dad maqalkoogu dheereeyo Een, qof baa meel kala soo hadlay wuxuu odhanayaa war dhakhtarkii baan shalay tegay oo dawadaasoo ii qoray markaasoo odhan waar taasi waxba ma tarte Ta- taasaa wax tarta magac buu usoo sheegaya waa isagii oo cunaya dawadii au doctoorkan usoo qoray oo u tegay ee, unan waktigeygii dhammaysan buu odhanayaa iyo ninkaa kale aan doctoorba ahayn ee isaguba beri un yaro xanuunsaday tu kale ku bogsado odhanaya taa iska bedelba waxba ma tarto
Een, waxaa kaloo jirta dad kaloo daawo dhaqanka isticmaalo daawo dhaqanka ka waran taas kole idinku inkastoo idan ka shaqayn laakiin een, eh, fikrad dadka dad ka siisataan Een, wallaahi horta dawo dhaqanku oo weliba geedaha u badan dadku way isticmaalaan een, si fiicanna way iskaga way iskaga qaataan laakiin anu mar kasta waxaan kula delin lahaa war dadka dawo dhaqanqa dawo dhaqanka qaatow Een, horta ilaahay qaar ha siiya doctoorada een, dawo dhaqanka bixiya waxaan odhan lahaa waa doctoorada hu- mucooyooyinka iyo dee awooyooyinka iyo dadkan waaweyn ee waayeelada dawo dhaqankii garanaya Ee, laakiin dhibteeda ay leedahay waxaan odhan lahaa war mar kaste kol kastoo dawo dhaqan qaadanaysaanba bal een, qeybta hoose isticmaala qeybta sare ha isticmaalina yacni waxaan ujeedaa inta ugu yar eed qaadan karaysa isticmaal leanna dawo dhaqanku dee khatarteeda ay leedaho sida maad aragtay geedahan soomaalidu baday ay isticmaalaan kaba soo qaad toontoo kale Een, xabadda toontii inta garaamay ka samaysan tahay horta cid garanaysa oo een, eh, cid garanaysa ma jirto oo kuu garaam garaamkii kuu saartay Een, waxaad arkaysaa dadkii oo xabadu sawdada ee bahashan laydhaa isticmaalaya nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuuhi xabadu sawdadu waa dawo waxa ay daweyn oo qura waxa jirta waa nafta bini aadmiga oo baxaysa un bayna soo celin xanuun kasta way daweysaa ilaa naf baxaysa mooyaane marka xabadu sawdada laftirkeed garaan bay kaaga baahan tahay marka markasta anu dadka waxaan kula telin lahaa dawada sidaad u qaadanaysin dawa dhaqmeedka markasta waa inaad qeybta hoose amba inta ugu yar qaadato insha allah dawo istagun markaad eh, waktigana aad ilaaliso dee een, eh, wakti dheer markaad qaadato kolleyba waxaan jeclaan lahaa inay istagayso dawada
aad ayuu u mahadsan yahay ee dayib faarax kaamil ayuu ahaa waxa uu waramayey wariyaha v o e da ee jabuuti sagal siciid faarax iminkana waa cayaarihii iyo axmed
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilownay waxaa xalay iyo shalay galab dhacay qaar ka mid ah kulamada isreebreebka ah ee loogu soo baxayo koobka adduunka ee qaaradda afrika dalka burundi ayaa waxa uu martigeliyey dalka tanzaniya ciyaartaasna waxay ku dhammaatay gool iyo gool eritrea waxaa labiiyo hal kaga adkaaday dalka namibiya oo ay markaasi martigelisay ethobiyana waxa ay eberi eber isla dhaafi waayeen dalka lesotho south sudan iyo equatorial guinea oo kulmana ciyaartoodii waxa ay ku dhammaatay gool iyo gool dalka mosambiq oo u safray dalka morishasna waxa uu ku soo bediyey hal iyo waxba jabuuti ayaa waxay labiyi hal kaga adkaatay dalka swatini dalka sautome and principe waxaa hal iyo eber kaga adkaaday dalka guinea bissaw liberiana waxay saddex gool iyo gool ugu awood sheegatay dalka sierra leone sidoo kale waxaa iyana caawa dhici doona qaar ka mid ah kulamada isreebreebka loogu soo baxayo koobka euro loo yaqaano ee qaaradda yurub waxaana ciyaaraha dhici doona ay keliyihiin dalka gibraltar oo martigelin doona dalka denmark ireland iyo switzerland waa ay kulmi doonaan dalka faro ireland iyo sweden ayaa iyaguna kulmi doona norway waxay martigelin doontaa dalka malta halka spain ay u safri doonto dalka romania israa'il iyo north macedonia ayaa is arki doonaa talyaanigana waxa uu safri doonaa dalka armenia bosnia herzegovina iyo lestinina waa ay kulmi doonaan finland iyo greeg ayaa iyaguna wada ciyaari doonaan dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxay u muuqataa in dagaal sokeeye oo kooxda dhexdeeda ay gudaha la gashay kadib markii ciyaaryahanka qadka dhex ee kooxdaasi nemenya matic uu aad u dhaliilay tababare olegana solshire ciyaaryahan matic ayaa waxa uu sheegay in haddii kooxda united aysan ku guulaysan koobka premier league xil ciyaareedkan in tababaraha kooxda uu mas-uuliyaddaasi qaadi doono matich oo kooxda man united kaga soo biray naadiga chelsea sannaddii ayaa waxauu xilli ciyaareedkan ciyaaray daqiiqo oo keliya ayadoo inta badan kursiga keedka looga tegay kooxda united ayaa waxa ay guulaysatay oo keliya hal kulan oo ka mid ah afartii kulan ee xilli ciyaareedkan ay ciyaartay iyadoo kulan laga badiyey laba kulanna barbadhac ay gashay haddii kooxda ciyaartooyda ah ee garoonka soo gelaysa uu doorto macalinka islamarkaana ay guulaysan waayaan taasi waxaa mas-uuliyaddeeda iska leh macalinka ayuu yidhi ciyaaryahan maatich oo isku diyaarinayaa kulanka loogu soo baxayo koobka qaramada qaaradda yurub ee sraxiibka ah oo dalkiisa serbiya uu la ciyaari doono dalka portugal maalinta sabtida ah labadii kulan ama saddexdii kulan ee ugu dambeysay waxa uu macalinka ciyaartooyda garoonka gelaysa doortay isagoo aan aniga igu darin aniga si aada ayaan u shaqeeyaa waana xushmeeyaa go'aankiisa hase yeeshee waxaan tusi doonaa in go'aankiisa uu ahaa mid qaldanaa oo uu kooxda dib iigu soo celin doono ayuu yidhi ciyaaryahan maatich ma jirto hadda wax brobaleem ah ama dhibaato ah oo aan ku qabo waana tixgeliyaa go'aankiisa hase yeeshee waa inaan sheegaa in go'aankiisa uu qaldan yahay ayuu yidhi ciyaaryahan maatich tababare olegana solshire ayaa qadka dhexe waxa uu kulamadii ugu horreeyey horyaalka ee afarta ahaa u dooranayay inay ciyaaraan ciyaaryahan scott mctamany oo daayarta kooxdaasi ka soo baxay iyo paul bogba isaga oo ka tegay matich oo markii hore ahaan jiray ciyaaryahanka lambarka lixaad ama qadka dhexe ee daafaca kooxda ciyaari jiray xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed iyo cayaarihii haddii aynu intaasi ku dhaafno bal iminkana aan idiin soo qabto heesta aynu ku nasanayno waa aayaheena nolosheenna xalima gobaad iyo axmed saki
codadkaasi macaan ee xaliimo gobaad iyo axmed zaki heesta aayaheena nolosheena ayaa gabogabo ah idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa cabdixaafid cawi ismaaciil iyo anigoo ah axmed cali sheekh ooda ku dhaafina sidaas iyo nabadgelyo